shaqla-aanta dalka ka jirta ayaa waxay dhallinyaro badan bartay maarinta hadba si ay noloshoodu usoo marto taasina waxay sababtay inay aqbalaan hadba marxaladaha kala duwan ee la kulmaan qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada dhuuble ee gobolka jubbada hoose ayaa ku xamaasha tunkooda iyagoo rara ama dejiya baabuurta xamuulka haddaba dhallinyaradaasi oon waraysi la yeeshay ayaa iga warbixiyey shaqadooda iyo caqabadaha ay kala kulmaan shaqadooda ayga waa isaaq macalin maxamed waa himaali tunkaygaan ku himayshaa marka abaar dhowr sana aman ku himayshaa cidda reerka ka biisha marka asaas iskaga noolnahay alxamdulilah haa waha qabadhe waa iga soo gaaraan nin baa waxa aad ku heshiiso waxaa ku dhahayaa lacagtii haddaay aad ku heshiini haddana waa isbedeli waxaa udhehi lacagtaan kuma heshiinin intaanaan ku heshiini markaasna waa heshiiseen haa waa iga soo gaaraan sababtoo ah looriguu wen yahay wuu raran yahay loor sakoraa tunkaa ku qaadaysaa lagayaab kii ee qaad inuu si fiican u rara adigoo hoos mara inuu kugu soo dhaco caqabado nocaas iska jiraan teeda kaleeto waxaa macquul ah teeda kale marka loorka sokortaa dejiso ay dhammaato waxay kaa soo gaaro oo dhibaato malaha se laga yaabo inaad shidaal dejinaysid shidaalkina aad adigoo saa usoo qaadayo uu dhulka ku daato marka shidaalkaas qiimihiisa waxaawa boqol iyo sideetan dolar ninka mataqaana iskaleh oo kusoo boqol iyo sideetan dolar ugu fadhiya adigana waxaad ku shaqeynaysa waa soddon kun lacag soomaali ah marka saalaajigeeda dadkana way kala mataqaana ay fiican yihiino qofba waxaa jirtaa qofna wuu ku dhahay iisoo god xoolaheyga qofna kuma dhahayo waayo waxaad qaadanaysa adbugu arkaya marka saalaajigeeda caqabada jirta waxay tahay laga yaabo in adiga soddon kun lacag soomaali adiga soddon kun oo ku shaqeeya hadda fuustadana waa qaali oo mataqaana ay boqol iyo sideetan dolar ninka ugu fadhidaa marka caqabada noocaasa iska jirto
dhuble markaa imaaday alxamdulilah xamaaligaasmeeshaasaan xamaali ka noqday muddana xamaali hadda waan ka ahaa caruur fara badan oo magaalada yaan ku dhalay calaa kulli xaal hadda wax brobleem ah oo maanta iga haysto dhuble ma jiraan hadda aqoontii anigaan waagaas aan iskuulka ku dhigay alaan waan leehay aqoontii waan ku shaqaystaa meelaha qaarkood marmarkii aan wax aan ku arko waan ku shaqaystaa laakiin duruufahaas baa igu kaliftay caruurtaa yar oo yaa igu kaliftay